Konton arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo bartay cilmiga shareecada Islaamka isla markaana ka aflaxday muasasada Karam ayaa munaasabad qalin-jebin ah loogu qabtay magaalada Burco. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Burco, waalidiin, macalimiin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Cabdiraxmaan Faysal Xogayaha muasasada Karam ayaa ka warbixiyay tirada ardayda iyo khudbada ay dhammaysteen.
dowladda waxaa ka qayb qaatay oo mushaarakeeye arday konton arday ah oo laga soo kala xulay macaahidda sharciga ee kala duwan ee ku yaalla magaalada oo isugu laba qaybood toddobiyo toban hablood iyo saddex iyo soddon wiil isugu jira weeye ardaydaasi een, waxay qaateen kutub afar ah oo mutuunta cilmiga ee sharciga ah isla markaana way xifdiyeen waana laga dhegaystay afar matni matniga koobaad matni usuulu fiqiya oo la yidhaahdo sullamu lwusuul likulli man yarqa ilaa cilmi lusul oo sagaal iyo sagaashan beyd ah way xifdiyeen waana laga dhegaystay matniga labaad matni caqiide ah usuulu sunna lilxumaydi oo ka mid ah caqaa'iddii salafka ka mid ah isagana way xifdiyeen ardayda waa laga dhegaystay kitaabka saddexaad kitaab cilmulxadiida weeye durfatu duraf fii musطalaxi man salaf la yidhaahdo isaguna konton beeda nadmi ah isagana ardaydu way xifdiyeen waana laga dhegaystay kitaabka afraab kitaab xadiisa afartan xadiis oo ku saabsan fadliga siyaamka ramadaan yadana ardaydu way xifdiyeen oo waa laga dhegaystay Qaar ka mid ah marsharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa ka mahad celiyay.
waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo hawshaa wax ka geysatay oo soo agaasintay macallimiintii dhigayey kuwii ku soo hawshooday si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa shirkadda telesom oo iyaduna sannad kasta maalgelisa mashruuca inay da'yarta diinta ilaahay baranaysa ay dhiirigeliyaan oo ay ku tartan siiyaan inay xifdiyaan mutuunta culumta sharciga iyaguna aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo muasasada karam oo soo qabanqaabisay sidoo kale culimmada iyo mashaayikhda aad iyo aad baa u mahadsan tihiin Muasasada Karam ayaa door muhiim ah ka qaadata horumarinta iyo xifdinta culuumta shareecada Islaamka.